waxaan u arkaa shirkii hormarsmeed kasoo baxay umareyntii shirkaas inuu ahaa shirka mulbaysu weynay badda soomaaliyeed oo dhan la isbaysay annagana ka gudi ahaan mar kasta waxaan ka hadlaynay goob kasta iyo guri kasta oon joogno xataa dhowr jeerood waraysi ilayaan aan ka hadlay ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed way ku qurxoon tahay waana waajib inay isu yimaadaan ka wada hadlaan danaha ummadda wixii kasoo baxay dad magaxaho isu yimid waxaan u arkaa waxay ka hadleen doorashaday ka hadleen iyo kabashadeed iyo guddiga guddiguna wax meelka dhacana ma samayn wax kaladana ma samayn guddigu wuxuu ku shaqaynayaa dalka u degsan sharciga ku degsannahay institutional sharci ku nahay haddana sharciga baarkana waxa waaye ummadda soomaaliyeed aan dembi ka gala oo waxaan leenahay maxkamadeed waxaan ku shaqaynaa dhanna facebook
waaya iyagu waxay sheegeen iyagoo idinsoo xiganaya in waddanka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah sidaasi darteed waxay isugu yeedheen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo saamilowda inay ka wada hadlaan qaabkii kale ee doorasho ku dhici doonto iyo moodeelkii kale ama noocii kale oo doorasho ee lagu heshiinayo taasi waxay meesha ka saaraysaa shaqadii idinka guud ahaan laydiin idmaday bal qodobkaa ka hadal
annaga ma aan ma aan dhihin mana dhihi doono mana aaminsiri doorashadu inaysan ka dhici karin doorasho waddanku inaysan ka dhici karin doorasho qofiyo cadda waddanka shan sano ah waxaa laga soo shaqaynaya oo la diyaarinayo oo hay-addii loogu talagalay inay doorasho diyaariso ay diyaarinaysay in waddankan doorasho qofiyo codda ka dhacdo baarlamaanka hortiisana si fiican aan ugu micnaynay dukumenti cad oo qoranna waa bixinay oon micnaynay maalintii baarlamaan kasta oo jirana afar bilood oo afar bilood kasta kaas ugu warbixinayna oo ugu sheegayna marka ciddii dhehaysa waddankan doorasho kama dhici karto waxay ku habboonaan lahayd iyo dad guddiga laga loo yimaado dibeyt lala galo ama la waraysto ama naloo sheego meeshinaysan ku dhici karin doorasho qodobka hakan kaa dhex galo idinka laftigiinu waxay ka hadlayaan waxa weeyaan doorasho ku dhacda waktigeeda oo qof iyo coda inaysan dhici karin taas idinka laftigiinu waad sheegteen marka haddii laga hadlayo nooc kale oo doorasho oo aan ahayn qof iyo cod taasi sow ma baabi'inayso waajibaadkii iyo xilkii la idiin magacaabay oo kama dhigayso in la raadiyo guddi kale oo doorasho annaga waajibaadkii iyo xilkii noo maga naloo magacaabay meel nalooga qaadi karo oo cadaynaysa oo qoraysa oo sharci ah oo dhigan hadday jirto hala keeno laakiin waxaan aaminsanaha inaysan jirin meelna looga qaadi karo ama sharcina looga qaadi karo haddii aanan keenin wax sababaaya kaas oo dembiyo ah sida uu sharcigu qabo marka waa laga qaadaya iyo ma laga qaadaayo wax muran geli kara ma lahanba wax kasta sharciga yaallo oo oo oo kala reebaayo waa hadduu wadanka shuruucda aaminsan yahay uu shuruucda raacaayo uu shuruucda ku shaqaynayo laakiin haddaa dhinac kale ka maaha guddiga xubnaha guddiga waa muhimmadu muhimmadu waa institutionka hay-adda doorashada waayo waxa shaqaynaya ee guddi sideed qof ama sagaal qof aan ma shaqaynan geliin institutionkaasaa jira shan sano ka soo shaqaynayo malaayiin lacagaha lagu maalgeliyay si uu uga shaqeeyo keligood ma shaqaynaynin soomaaliya oo dhan ay la shaqaynaayeen hay-adaha caalamkay la shaqaynaayeen gobolada iyo degmooyinka ay maalinba mid istaagaan marka waxa laga hadlaya hay-ad waayo waa gatay laakiin guddigiina sharcigii lagu dhigtay doorashada ma qaban weynin guddigu waktigeedana kuma uu qaban weynin doorasho guddigu maalinta twenty seven november in xildhibaan uu yimaado dibay u dhici kartaa laakiin in doorasho waktigeeda lagu qabto oo la bilaabo oo la qabto way ka duwan tahay micnaha ayaan loo micnaynin twenty seven november kadibaa la aadaa doorasho oo la qabanaa haddana maantana waxaan kuu sheegaa nooc kasta oo oo oo dadban doorasho ma ahane waxaa la dhahaa xulashada dadban iyo odayaal haddii hadda la bilaabo twenty seven november laguma dhamayn karo wax dhici kara maaha waa waxa aqoonta ayna barayso waa waxa muxuu ahaay daraasada la sameeye ayna barayso waa waxa realityga uuna baray oo haddaan dib u raacno doorashooyinkii lasoo qabtay inaysan jirin mid waktigeeda lagu qabto oo mid kasta dib u dhacaysay technically